aad ayaad u mahadsan tahay ciidamada dowladda federaalka sida ay madaxdooda uga hadlaan iyo waxqabadkooda waxaa u dhexeeya farqi weyn sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ciidanka iyo aqoon-yahanada wax falanqeeya su-aalaha mar walba la isweydiiyo ayaa ah maxaa ugu wacan jabka joogtada ah ee furmaha ku haysta ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo aan awood u lahayn inay keligooda wajahaan mujaahidiinta haddaanu shisheeye cirka ama dhuulka ka wehelinayahi aanu jirin korneel shariif shaacib wuxuu ka mid ahaa kumaantooskii hore ee soomaaliya waxaan weydiinay qiimeyntiisa ku aadan ciidamada dowladda federaalka si aan jawaab sax ah ugu helno su-aasha ah maxay ciidamadu ugu jabaan jeedaha walaalow markaan kuu sheego su-aashii hadda aad i su-aashay qiimee baad i tiri ciidamadan ee dowladdan federaalka soomaaliya isku tilmaamaysa ciidan maxay ku dambayn doonaan ama ma lagu tilmaami karaa ciidan dowladeed waxaan ku leeyahay ayadoo kooban su-aashaas waa maya maxaa yeelay ciidan dowladeed wuxuu ciidan noqon karaa marka uu dhinac walba ka dhisan yahay oo uu ka dhisan yahay mabdiciisu oo uu ka dhisan yahay xagga tababarka oo uu ka dhisan yahay nooc walba asluubtiisa iyo aadaabtiisa waddan soomaaliyaan ciidan u nahay bay leeyihiin waddanka ciidanka ay u yihiinna waa waddanka ay gabdhihiisu kufsanayaan maxoolihiisu dhacayaan waxa ay ku jeedaan iyo waxa ay ka jeedaan midna aan garanaynin marka laguma tilmaami karo ciidan ummadeed ama kufaar ha ahdo muslin iskaba dhaaf xagga islaamka daah laakiin kufaarta ciidankeedii xataa laguma tilmaami karaan leeyahy ummadda ay mataqaanaa ay leeyihiin waxbaan la dagaalamaynaa mabdacoodu ma aha kaalaya gaala laaya ee waa kaalaya kow tababarka ma jiro wax tababar ah oo laba bilood baa lasoo qaaday waa la camcamiyey waxaa been baa loo sheegay waxaa layidhi waxaasaa idinku dambaynaya saasaa laidin yeelaya kan weeye shabaab way dhuntay wax ka jirana ma jira waa been been baa lagu soo xerogeliyey marka wixii fudayd kugu gala fudayd bay kaaga baxayaan meesha waxaa u sabab ah waxa ay mar walba la jabahayaan mabdaca ay ku dagaalamahayaan baynan garanaynin oo wax la garansiiyeyba aynan ahayn kow waxa wato oo ku adeeganayo ee maalin walba watana gaalo farinji ah oon ayaga la diin ahayn oo ayaga mustaqbalkooda uun ka fikirahayee mustaqbalka soomaaliya aan ka fikraynin wey maxamed sheekh xasan oo u dhuundaloola siyaasadda soomaaliya ahna nin darsa arrimaha ciidanka ayaa fashalka ciidanka dowladda federaalk u sababeynaya laba arrimood oo asaasi ah
jabka iyo fashilka ku dhaca askarta nidaamkan xamar ka jira wax badanna uu soo nonoqday oo goobo kala duwanna ay ka dhacday jabka ku imaada si guud horta haddaan oga hadalno laba noocu jab uu ku yimaadaa asbaabaha jabka ama guuldarada qofka waxa guusha ka hor istaaga waa laba nooc asbaabna waa asbaab sharci ah asbaabna waa asbaab kowni ah labadana waa muhiim inuu la yimaado oo maxaa la yidhaahdaa qofka oo uu ku dadaalo anagoo kookoobaya haddaan ka ku hormaro asbaabta sharciga horta waa iska macluum asbaabta sharciga badan oo ay ku dhaceen nimankan mukhaalafaad ah oo ay ugu weyn tahay maanta ay ugu hor leedahay waxa ay ugu yeeraan dimuqraadiyadda oo wax badan madaxweynahooda u ololeeyo iyo ka tegidda kitaabka alle marka qodobka oo tegidda kitaabka alle ah iyo qaadashada dimuqraadiyadda waa horta waa qodobka ugu weyn oo mukhaalafo sharci ay ku dhacaan wax walboo xumaana ee nimankan ka yimaadee liidnaan ahna taasay ku salleedo ay ka timid markaan u imaado asbaabta kowniga ah marka iyadana waxaan u kala qaadaynaa wax askariga ku saabsan wax ku saabsan tababarada uu soo qaatay iyo wax ku saabsan mas-uuliyiinta askartan badanaa horta waxyaabahay u jabaan waxaa ka mid ah kowdii waxa soo tababaray waa dowlado kala duwan oo dhammaantood cadow u ah soomaaliya aa soo tababara saa ognahay dowladaha soo tababara askartan kulli waa dowlado dana ka leh dalka soomaaliya dowlad dankaa leh oo rabto inaad u baahnaato mar walba inay kaa dhigta rabto oo maxaa la yidhaahdaa danteeda qaabka ay ku fushan karto siday rabto ay kaa yeelan karto ay tahay inaad mar walba u baahnaato dabcan inaad xoog yeelato maxaa la yidhahdaa kaama kaalmayso oo waxay ku dadaashaa mar walba inaad u baahnaato saa darteeda askar tababar taya leh oo maxaa la yidhahdaa aada u tababaran inay ku siiso suurtagal ma aha mid waa middaa maxaa la yidhahdaa haddana hal dowlad maba oo waa dowlado kala duwan xataa soomaaliya uma ogola dowlad gaalnimo ku dhaqmaysa laakiin abood badanoo calal aqal dowladday rabto kiris ka dhihi karto xataa uma ogola dowladaha soo tababara dhammaan mid waa midda oo tababar xumida iyo oo dowladaha kala duwan oo maxaa la yidhaahdaa ay ka yimaadeen taasoo keenaysa marka inaysan isku dagaal ahayn inaysan isku tab ahayn inaysan isku kalsoonayn midda labaad waa mid askariga ku saabsanoo askariga naftirkiisa male mabda uu ku dagaalamo askartan saan ognahay walaa wadanaysan u dagaalamin walaa diinaysan u dagaalamin wax ay u dagaalamaan hadda oo ay- oo mabda ah oo keenaya inay adkaystaan hadda ma jirto waana madaxdooda wax badan way qireen arrintaas way wada ogyihiin dhammaantood xasan sheekh ayaa aada ugu goodinayay markii uu madaxtooyada kusoo laabtay labada kun labaatan iyo labadii ilaa haddana ma gaarin higsigiisii waxaana dhacaya wax taacasi ku ah oo waxay dadka qaar u baqayaan mustaqbalka dowladdiisii haddaba maxaa xasan ka hor istaagay higsigiisii wa- waxaan ku leeyahay sideedaba horta habeen iyo dharaar isku mid ma aha wax la arkayo oo muuqda oo mar horena aan sheegnay haddana aan sheegaynaa waxay tahay aslan inuu faa'iido adduunka lagama yaabo xasan sheekh xasan sheekh militarina ma soo marin militarina ma ahayn taariikhdiisana waan haynaa militariga habka uu ku dagaalamo iyo sida iyo faa'iidadiisana waa la yaqaan waxaa weeye marka ma faa'iidaysan karo ciidan soomaaliya jooga oo federaal ah oo faa'iidaysan karaa ma jiro maxaa yeelay waddada ay hayaan waddadii oo ciidan ku faa'iidaysan jiray ma ah jaa'irnimadaba markii laga tago haddana waxaa weye mala awaal nimankan gaalay ka baqayaan ramuudka gaala u haysa inta mara inta mara waa wax ayaga lagu iibsaday ayagiina ummaddii soomaaliyeed bay nag ka dhigeen wiilashoodii maxamed sheekh xasan wuxuu dhankiisa soo hadal qaaday qodobo kale oo sabab u ah fashilka iyo jabka ciidamada dowladda federaalka waxaa kaloo jira oo aanan la hilmaami karin askarta dowladda iyo bulshada calaaqada ka dhexaysa iyadana deegaanaday tageen dabcan waa la dareemi karaa nin raba maxaa la yidhahdaa in dadkiisii la- eh, la dhibaateeyo oo dumarkii la kufsado oo deegaanadii nabadda ahaa nabaddarro laga dhalay nin raba ma jiro xataa kan murtadka soo duulayo deegaan kale ku duulaya waxaa laga yaabaa deegaankiis inuu duulaankaas la rabin bal ninka iyaga taageersana laga yaabaa in oo uu deegaano kale inay weeraraan uu ku taageersan laakiin deegaankiisa uusan u rabin marka dad bulshada ay kasoo horjeedo oo li- oo ay la dagaalamayso iyo dad bulshada ay soo dhaweynayso ay nabad ku ku dul heshay oo maxaa la yidhaahdaa barwaaqo ku dul heshay oo dhibaatada la qaybsanaya dabcan isku mid ma aha marka arrintaasna way jirtaa marka waxaan isleeyahay waxaan kusoo koobi karaa nimankan askartan oo maxaa la yidhahdaa nidaamka xamar ka jira waa niman la og yahay oo dowlado cadow ah ay soo tababareen oo aysan usoo hagarbixinin dabcan labo aanan mas-uuliyiintooda kalsooni ku qabin oo ay dareensan yihiin mas-uuliyiintooda inay arrintan dhab ka ahayn saddex iyagana qadiyad ay u dagaalamayaan aysan jirin S- ee, afar badankood oo daroogiistayaal ah intaa markii laisu keeno haddana lagu sii daro dadka ay wajahayaan ama cidda ay wajahayaan oo xarakta shabaab mujaahidiin ah oo maxaa la yidhahdaa dad ilaahay subxaana wa tacaala ku xiran guul walbay gaaraan alla u nisbaaya caqiido ay ku dagaalamaan leh oo oo ay aaminsayn inay u dhintaan inay mudan tahay intaa markii laisu keeno dabcan waad dareemi kartaa dagaalka bal waxaan leeyahay xataa haddii asbaabta kowniga ahaa ay la imaan lahaayeen nimanka murtadiinta ah ama nidaamka xamar ka jira asbaabta kowniga haddii la imaan lahaayeen xataa maadaama ay mukhaalafaad sharci ay jirto ay qadiyadii u dagaalamayaan qadiyad saxan ahayn way jabi lahaayeen marka ka waran ayagoo intaa ku darsaday oo maxaa la yidhaahdaa intaasoo maxaa la yidhaahdaa asbaabtaas kowniga ayagoo ka tagay oo guus falanqeeyayaashu waxay caddaynayaan jabka maanta gaaray dowladda federaalka inay u sabab yihiin qodobada ay cuskadeen waxaana in badan oo ka mid ah tusaalayaashooda qaba hay-adaha iyo macaahidda daraasaadka caalamiga ee ka hadlay ciidamada dowladda federaalka iyo tayaxumada heysata